anigoo ahaa agaasimaha caafimaadka ee degmada isbitaalka guud ee baardheere waxaan baaq u dirayaa wasaaradda caafimaadka jubbaland wasaaradda caafimaadka ee federaalka w h o waxaan u sheegayaa in uu dilaacay cudurka la yidhaahdo jadeecada uuna ka dilaacay nawaaxiga degmada baardheere baardheere waa dhul baaxad weyn ayay xukuntaan saddex boqol iyo lixdan tuulo ayaa hoos tagto isbitaalka maalintii waxaa la keenaa afar saddex shan todobo oo joogto ah nawaaxigan waxaa laga sheegayaa in dad badan ay u liitaan ay u ildaran yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baaq aan gaarsiinayaa in dadkaa soomaaliyeed ee dhibaataysan ee jadeecada cudurka misiliska la dhibaataysan in laga soo gaaro waxna loo qabto waxaa jira dhulal badan oo hadda aan fariino aan u diray gaadiid aan u diray oo ay nagu badan tahay qayladhaantooda sida lehelow ka dhaaje ilaa wargaduudo dhulalka nawaaxi waa badan yihiin waa laga soo qaylinaya waxaana dhib badan uu ka jiraa caruurta shanta sano ka yar asagoo wada saameeya dadka oo dhan waxaan leeyahay dadkaas soomaaliyeed ee dhibaataysan in laga soo gaaro midda kale gaadiid xumaa jirto dameeraa lagu keenayaa ilaahay hadduu kuloo yahay waxaa lagu keenayaa ilaahay hadduu kale awr baa lagu keenayaa dadki waa liitaan xilliga kuleylana waa la galay oo xilligii roobka baa hadda aan guda gallay biyola-aan way jirtaa marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay ha loo soo gurmado dadkan oo dowladda dhexe dowladda federaalka wasaaraddiisa caafimaadka laamaha ay qusayso oo caafimaadka ah jubbaland inta waxaan leeyahay ha loo soo gurmado waxna ha loo qabto golow baa ugu daran caanoo leh waxaa kaloo jiro ilaaha hadduu ku yahay dhinacaan gado ayagana aad baa looga soo qaylinayaa sida wargaduudo iyo dhulal badan oo hadda weli degaanka ah oo qayladooda ay nagu soo socdo dadka horta degaanka degan tiradoodu waxa weeye outbeshinkay la soo xidhiiraan oo waxa weeye waa way fara badan yihiin laakiin hadda dadka baadiyaha ah afartan iyo siddeed qofood baan hadda aan haynaa oo bukaan ah annaga isbitaalka hadda wuxuu ku shaqeeyaa outbeshin buu ku shaqeeyaa dawadii baan u dhammaystiray marka waxaa lagu hayaa xaafadahooda waana ku kormeernaa maxaa wacay annaga hadda waxaa gacanta nagu hayso hay-ad layihaada i o m waxayna na siisaa ilaahay hadduu koryahay bukaan socod bukaan sijifkana waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga inayna soo gaaraan haa daweyn lagula tacaala ayaa jiro ilmaha yaryar waxaa la siinayaa amuksijiliin oo sharoobo ah fitamiin e keliin la yidhaahdo oo afka loogu dhibcinayo tetracyclin bamaate la yidhaahdo oo indhaha loo marinayo iyo waxaa la siinayaa nistatiin markuu hunguriga iyo dhulkaas ka noqdo dadka waaweynna waxaa la siinayaa sidoo kaleento amuksishiliin oo injection ah amba taab ah hadduu qunfac leeyahayna dawa anticofaha la siinayaa fitamiin egana way qaadanayaan tetracyclinkana way qaadanayaan oo ilan indhaha ayay ridaa oo indhaha ayay ka soo baxdaa waxaan leenahay dhammaan arrintan arrimahan caafimaadka hay-adaha ay quseeyaan inay gacan buuxda naga siiyaan dawadana na soo gaarsiiyaan haddii allaha awoodda la saamaxo waa hal iyo labo way jiraan gastroenteritis ayaa jiro oo diyaariya ilmaha ay ku keento ma dhihi karno waa kaloora laakiin waa cudur shuban biyood ah oo hal iyo laba iyo saddex ah aafadii hore ee hore u dhacday oo kale ma ahan laakiin hal kays iyo laba kays iyo saddex kays maalinta waa yimaadaan waana la